waxaan rabay inaan ka hadlo arrimaha ku saabsan mukhaadaraadka oo aad iyo aad oogu fidahayaan gobolka waqooyi bari haddii ay tahay wajeer haddii ay tahay mandheer haddii ay tahay gaaris aad oogu fidahayo waayadan dambe aad looga calacalaya meelo badan mukhaadaraadkaas oo dagaal weyn looga hayo wadanka xaggiisa oo maaragtay aad dowladda ay oola dagaalhayso weliba madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne ku-xigeenka oo kale aan maqalla mar walba ka hadlahay arrintaa iyada oo dagaal aad iyo aad u xoog badan ku hayaan annagan aad moodo dadkeenna iyo madaxdeennaba inay ku baraarugsaneen sidii bahalkaa loola dagaali lahaa walaalayaalow mukhaadaraadka siday u galeen waad aragtiin jiilkii soo kacayay ubadkii soo kacayay hadda hor lahaa dhalinyartii se uu maarata faraha kulul oogu hayaan gobolka central iyo mombasa iyo meelo badan oo wadanka ka mid ah dhibaatooyinka ay u geysteen iyo sida ay u galeen waad aragteen dadkii da-da yarta ahaa oo dhan ay u dhammaan hayso marka arrintaa iyada ilaaha mahadle annaga waan ka faynaa dhalinyarteenna maasha allah waa aad iyo aad bay u fiican yihiin oo nadiif u yihiin taana waxaa yeelaysaa diinta islaamka dhaqanka islaamka ayaa yeelaya waa ogtihiin diinteena islaamka waxyaalaha noocaas oo kale ee mukhaadaraadka iyo wixii la halmaalo ee diinteenna ma oy ogolo oo islaamka aad buu arrintaa iyada uga hortegay marka sidaa darteed in badanna culummada way ka hadlaan masaajida sida hadda khudbada soo socota oo kale jimcada soo socoto berri ee hadduu laa yidhaahdo culamaa udiinka gobolka waqooyi bari kulli waxay rabaan inay ka hadlaan arrintaa iyada ee oo khudbooyinkao dhan looga hadlo marka culummada way hadlahaysaa habeen iyo maalin arrintaa aad baa looga hadlayaa laakiin waxaad moodaa dadweynihii inayna ku baraarugsaneen madaxdii dowladda iyo madaxdii county government iyo kuwii lasoo doortaba dhammaan m c h iyo m b h kulli madaxdeena inayna ku arrintaa ay ku baraarugsaneen ayaad moodaa walaalayaalow waxaad yeeshiin ololaha weyninka badan ee dowladda ay ku jirto oo wakhtigii uhuru lasoo bilaabay oo baarar meelo badan oo khamriga macmalka lagu gadaayo oo xashiishka iyo bengiga lagu gadaayo oo la qaqabtay oo la xirxiray oo ilaa ay haddana socoto madaxweynaha uu leeyahay ool weyn baan oogu jirnaa arrintaas sidaan ku baabi'in lahayn arrintaa iyada waxaad moodaa annaga weli inaana ku baraarugsaneen oo aanan la soconin marka fursad iyo jans oo muhim e waaye oo waqti kale aan laga yaaba inaan la heli karin dowladda madaxdeeda sare ee joogaan county national government madaxdeeda sare ee joogaan sida maaragtay county commissionaha iyo rcga iyo maaragtay dhiyoyaasha iyo dcyaasha kulli dhammaan waa inay arrin iyada la iska kaashado oo aan garab siin soomaali waxay dhahdaa roqo ninkii ha ku jiifo ma kacdo marka annagaba haddaana xil iska saarin oo aan isku taxallujin haddii nin intuu kaco kuu shaqayn oo dhulkaada iyo dadkaadii kuu hagaajini ma ay jirto wax walba oo xumaan iyo kharib oo socdo waxaa la rabaa ma aragtay dadka dhulka u dhashe ee dhulka iskale ilaahay ka soko ee mas-uuliyiinta ka ah degaanka dadka u dhashe inay xil iska saaraan weliba dadka kenyaanka kale ee dhulka kale ka imaanayo bahalkaas nimanka shaqaalaha ee guryaha dhisa subxii haddii ayna bahalkaa ayna nuugin maba shaqayn karaan wax ma qaban karaan xashiiska wuxuu ka yahay agtooda caadi guryaha ay dhisayn meel walba waa inay ku dhuftaan bahalka ay kuwa carada guraan kuwa guryaha dhisaan kulli waxaad arkaysaa maaragtay oo caadi u isticmaali hadaraani oo isqarinaynin marka arrintaasna qari badan iyo dhib badan bay u leedahay dadka degaanka iyo dhalinyarta ubadka soo kacayin ummadda waxay ku xisaabtami lagu xisaabtami ee qiimaha leh ee waxaawaay ubadka soo kacay dhalinyarta soo kacaysa ee hor leh waayo odayaashan iyo dadka marka tagaan waxaa meesha kusoo haray oo madax dadka u noqon doona waa dhalinyarta alxamdulilah dhalinyarteena way fiican yihiin masaajida aad iyo aad bay u camiraan maasha allah salaadaha way ku fiican yihiin khayraadkeena way ku fiican yihiin laakiin haddana waa khatar oo soomaalida waxay dhahdaa biyo socdaan baa biyo fadhiyaan kiciyaan waan maqlaynay aad baana dowladda ugu mahad celinaynaa tillaabooyinka ay qaadahayso ee nairobi aan ka maqalhayno sida xashiishka oo kale bahalkan la yidhaahdo ma shishada oo kale waanu arkayna hadda gabdho soomaali ah oo bahalkaa lagu qabtay baanu arkaynay habeene hore oo tv-ga aan ka arkayna idaacadahan aan ka dhegaysanayna marka arrintaa waa arrin nasiib darro oo aad looga naxo dad muslim oo dhaqan iyo diin leh inay waxyaala noocaas oo kale ay ku kacaan runtii waa nasiib darro weliba haddana dumar sii ah marka allahayna barakeeye arrintaa loo wala istaago xil ha la iska saaro weliba guddi oo arrintaa iyada u xil saarnaado oo culummo leh oo odayaal leh oo dhallinyar leh oo haween leh oo madax dowladeed leh ha la hagaajiyo ha la iska kaashada arrintaa iyada ha la cirib gooyo